الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة نحب الله بسم الله الرحمن الرحيim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna andalus bodkasti barnaamijkan oo ah barnaamij xusuus reeb ah oo aanu ku gorfeenno sooyaalka tagtadii taariikhdu ay diiwaan gelisay ayaa maanta waxaa marti inoogu ah sheekheenna sheekh suldaan moxamed aala moxamed sheekhana marka hore kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee al andalus iyo barnaamijka andalus bodcast alxamdulilah waxdahu wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma wafiqnaa limaa tuxibu watarda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa dhowahay baarakalla fiikum
waa hagaag mowduuceenna wuxuu maanta noqon doonaa sheekhana oan su-aalo badan kaa weydiin doonaa dacwadii salafiga ee waqooyiga soomaaliya oo su-aalo dhowra halkan inoo yaalaan oo aanu jecelnahay inaan wax badan ka weydiinno si ay dadku wax badan uga ogaadaan su-aasheenna koowaad sheekhana waxay tahay sheekh suldaan waa kuma alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala allahu caleyhi wasalam guud ahaan kolley inta hadda maaragta tacriifka guud ee dadku dee ay wada garanayaan waa inta hadda taqaanuun insha allah marka sheekh suldaan wuxuu ahaa magacii markii jihaadkan soo galnay la baxshay ee suldaan reeraad ma ihi ma gartay suldaan qabiil ma waa gartay kaasi waa meel markaa isna madal buu lahaa mogta kaasi waagii hore ee aan yaraa waxa la odhan jiray maxamed waa gartay dadku waxay yaqaanay maxamed yare marka ilaa iyo toddobaatankii ilaa toddobaatan iyo afartii meelaha magacaasaan mataana maaragta aan sitay waxaan ku dhashay meesha yahda ceergaabo ceergaabo markaa waktigaa la joogay aan carruurta ahayn dadku waxay ahayn qaadiriya saalixiya waa gartay marka annaga waxaan ahayn macalinkeygu wuxuu ahaa saalixiya waa tahay marka waxaan macalinkii dugsiga macalinka dugsiga qur-aanka ha marka waxaan xasuustaa iyadoo islaamuhuna ay markaa ay saalixiyad la jiraan oo qaadiriyada laga soo horjeeda marka maaragtay waa dee qasaa'id baa laysu tirin jiray waa sufiyoonku waxay ahaayeen dad iska soo horjeeda marka isma jecleen marka saalixiyadu waxay intoo badneed u badneyd masaajidada iyo ardada qur-aanka gacanta ku qabashada waa tahay waagaas markaa tawxiid iyo mataqaanaa wax weyn oo hadda dee la sheega ase xushmad dadku ay leeyihiin oo mataqaanaa dhowrsanaan oo dadku ay iska dhowrsanaayeen oo iska jirta bas dadku waxay u badnaayeen qabiil kastaaba mataqaanaa maaragtay qabri buu lahaa marka annaga qolo la yidhaahdo qabiilkii qabrigii sheekh isxaaq oo dadka dhan waxaa loo jiray sheekh isxaaqiyeen marka dhulka oo dhan waa lagu iman jiray maxaa islaamaha ma cergaabo ku yaale cergaabo wuxuu ku yaalaa maydh maydh waxay u dhowdahay cergaabo oo meel badda agteeda marka dadku sidaas suufiyaashaas iska ahayn waxaas iskaga dhex jiray oo kolley maaragtay bal ka waran yaraantaadii xagga waxbarashada waxaan ku baranay markii hore qur-aanka ka dhiganay cergaabo cergaabo waxaan kasoo guuray toddobaatankii waa karta toddobaatankii waxaan soo degnay barco oo mataqaana ah meesha aabbiyo deegaankiisa aabbaha iyo reerku waxay degan yihiin meel barco u dhow oo la yidhaahdo beer halkaasaan markaa aan qur-aan kasii baranay macalin macalinka hore waxaa jiray macalin siciid macalinkan dambena waxaan ku xasuustaa in la odhan jiray macalin axmed oo ku yaalay maaragtay maxay ahayd magaalada burcad taasa qur-aanka aan ka bilownay muddo halkaa qur-aanka markaan dhiganay toddobaatankii adigu imtixaan baan galnay waan cergaabo ku galnay in mataqaanaa dugsiga nala qoro iskuulka markaa nooma suurto gelin burcaan galay toddobaatan kowdii dugsi la yidhaahdo maaragtay waxaa la yidhaahdaa togdheer kaasoo imtixaan aan ka qaaday waxaa lagu baasay rag
waa baastay waa baastaan waa tahay waagaasaan iskuulka fadhiisanay ilaa iyo toddobaatan iyo lixdii waxaan wax ka baranayna marka burco toddobaatan iyo lixdii waa guurnay marka hooyo dhakhtarad bay ahayd aabana waxaa askari aaba markaa uu naga horreeyay isagu mataqaana markaa koonfur buu soo jiray waa tahay
hooya markaa soo guurtay soo bedelatay waxaan soo degnay afgooye afgoyda shabeellada hoose afgooye shaladaas waa afgooye markaa dhakhtar weyn bay lahayn meel yar bay lahayd markii dambe qolo kuwad la yahdaa dhistay isbitaalka iyo iyo masaajidka waa gartay halkaas marka waxaan ka galnay dugsiga dhexe iyo dugsiga sare baan ku dhammaystay waa gartay ilaa iyo waxaan joognay sideetan iyo afar sideetan iyo shan ilaa sideetan iyo lixdii meelaha toban sanaan joogay meesha marka halkaas aan aan waxbarashadii kale aan ku qaadanay madaaristii qur-aanka ee mataqana meesha ka furayd iyo mataqaana maaragtay iskuulkii hoose dhexe iyo iyo hoose ahaa iyo kii saraba waa gartay inta halkaasaan ku qaadanay marka marka halkaasaan dugsi sare kaga baxay marka waxbarashada intaa aan ku jiray intaas waxa weeye waa sid- eh, toddobaatan iyo lixdii ilaa sideetankii Marka aniga Siddeetankii.
markii aan yaro baraarugay aan aan arkay inaan wax- inaan wa- waxaan hadda aan hayaa ayna sax ahayn eh, maana helin cid waxii sheegta oo marka eh, gacan qabasho maana helin xarakaadkuna waa dhumanayeen oo aad bay u dhumanayeen dadka waa dhumanayeen marka halkaa waxaan ka bilaabay sheekhadan sheekh cabdulaahi ayaa mataqaana tafsiir akhriyi jiray shan daqiiqa shan daqiiqo shan daqiiqo la akhriyi jiray waa gartay shantaa daqiiqo dowladdaas waana xaggee waxaa weeye idaacadda Aha, Idaacadda- sax.
idaacadda idaacadda kale.
laga soo diin idaacadda jiray laga sotay shan daqiiqo waa tahay shantaas waxay ku beegnayd eh, duhurka dabadiisa marka shantaa daqiiqa aan- aan- aan- aan- aan- baa ku tixneed waan ku taxaa waan qori jiray waan qorin jiray wixii ugu adagaa qori jiray adigu marka nin kalan saaxiibno axmed la yidhaahdo eh, maaragta cabdulaahi oday qolyahan laanta hadda mataqaana dhex horda cabdulaahi jawaan la yidhahdo u dhalay oo meesha isku baranaan saaxiibnay marka halka waxaa iga bilowday magacii gurey baa ka bilowday marka halkaas waxaa ka bilownay maxay kugu baxda guri sheekh gurey bidixda aan wax ku qoraa ahaa qoraalka waa tahay iyo tuuriyada wixii la qoray marka axmed halka waan isku baranay waxaan ku heshiinay qur-aanka tafsiirka inaan maaragtay shantaa daqiiqo aanay- aanay- aanay na dhaafin aan qorno oo aan- aan aan barano marka xarafka adag aan isleen ugu adagi baa qori jiray sideetanka markay dhammaatay oo sheekhu uu markaa eh, aan kala barkan ku gaaray Nisa- suuratu nisa meelaha ku gaaray malanaya aan markaa xoogaa dhiganay maaragtay Mm.
marka uu dhow yahay oo xagga hoose usii dhow yahay oo adu sanad iyo wax yar aan dhiganayna aan waxaan bilownay markaa inaan dhammaystiro tafsiirka aan dhahay aan dhammaystiro markii bilowgii labaad u bilaabay marka bilowgii labaad waxaa laga dhigay shan iyo toban daqiiqo Okay, marka waa la dhammayseen Waa shantii la- waa la daqiiqo dhamaynay shanta daqiiqo waa la dhamaynay waa gartay markaan la dhamaynay kadib aa bilowdeen waxaan bilownay haddana mataqaana maxay ahayd aan- inaan inaan mataqaana shan iyo toban daqiiqo haddaan la- la siiyey sheekha waa tahay shan iyo toban daqiiqo oo duhurkii dabadiisa ilaa siddeed saac ku beegan iyo shan iyo toban daqiiqo oo sagaalka s- saddex saac oo mataqaana maarata waqtiga wararka soo gala hadda oo kale taa shan iyo tobankaa daqiiqaan ka hadlay shan iyo tobankaan si fiican ula qabsanay annagoo shan iyo tobanka ku jira oo labayo sagaashan labayo siddeetankii meelaha ay tahay dabayaaqadiisii aan waxaan helnay sheekh la yihahdo sheekh murshid isaga waa kala tageen yarkii Mhm.
afgaan ku haray Mhm.
isagoo aabihii mataa waa guuray baan marinaya waa ka baxeen go- gobolka ka baxeen sheekh murshid in la yihahdo cumar faaruuq ay ilmadarihi oo sheekh ahaa oo haddana jenaraal ah nin ahaa mataqaana mataqaana gaashaan la sari meelaha kuweyt baa waxay dhistay masaajid markaan waxaan ku dugan jiray masaajid yaroo mawlaca ba oo iska dhexdhexaad oo kasoo horjeeda dugsiga dugsiga dhexe kaasaan mataqaana aan joogi jiray waxaan ku dada- waxaan rabay waana afgoya weli wali joogta afkeen jooga Mhm.
waxaan rabay marka kitaabba waxaan ka maqlay oday odhanaya qofkii toban sano masaajidka u dhaamiya iyo ama qofkii toban sano adima labadaba jannadu geliya laba waxyaalood baa markaan yaryaray aan ka fikri jiray marka xagga diinta loo sheego wax kasta awliya laga sheegaya awliya waxaas inta gormaa weli noqon doonta awliyada ilaahay waa gartay kor ku biri doonta waa gartay waas dhihi jiri jannada marka la sheegana jannadaas inaan naga fakarnin horaanin jiri marka masaajidkaasaan biyaha buuxin jiray si aan maaragtay muddo dheer aan ka shaqaynayay biyaha si aan jannada u helo markii dambe muadin baan ka noqday Waa markii muadinka ah ayaa kuweyt ku dhistay kaas kaa markay dhistay kuweytu kaasaan muadin ka noqday waa gartay ani oday la yidhaahdo aan mara magaciisi muuday halkaa markii aan markaa aan aan maaragtay waxbar aan tafsiirkii sheekhi aan helnay sheekhu Mm.
hal nin buu akhriyi jiray tafsiirka sheekh murshid hal nin buu waa hor fariisan jirteen hal nin- hal nin buu akhriyi jiray keligii Aha.
ayuu akhriyi jiray darsi la akhriyo oo ku saabsan shay diinta caddaynaya Mhm.
ma jiro ilaa kuwaad kutubtaa xirto ay dhigato marmar waad duruustaa xirtu dhigato maaragtay kitaabka safiinaha iyo Mhm.
eh, tawshiixa iyo eh, tacliim mutacalimka iyo waxyaaba iska dhigan jir laakiinse kitaab si fiican kuu dareensiinaya waxaad rabto maarata lama dhigi jir waaqaca sheekhaasaan ninkaa u bilaabay marka maadaama aadin aan waxna sheekhaan iska fariisto waa lay ogolaad laba nin baan marka ani isaga aan iska fariisin jir sheekh markuu halkaa xoogaa aan ninka cashirka dhigay dad baa arkay marka Mhm, masaajidka nima qaadiriya haysta qaadiri waa tiitime yar tahay Mhm.
fuqa- fuqahada ahayd.
mhm, marka iyo kuwa qudaada hoo- dowladda u shaqeeya mataqaana ka ka khudaba mhm, sheekhu wuxuu ogolaaday waxay waxay dhahan sheekh waxaan rabnaa kitaab tafsiirka noo dhigto idinma dhiga yiri sheekh waxa yidhi noo dhig kitaabka ilaahay anaga anaga xaasidin ma idinma xaasinaysa ma dhigan kartaan ana ma dhigi karo mhm, oo maxaa dhacay marka loo dhigan waayo annana aad u dhigi weysa Eh, wuxuu yidhi haddaad ii hiilinaysaan oo i garab istaagaysaan mhm, berito ama waa lay dilaya ama waa lay qabanaya mhm, aad ama ila dhimanaysaan mhm, ama aad mataqaanaa i waardiyenaysaan wax iga celinaysaan oo haddii masaajidka laga eriyo meel kale i geenaysaan oo mhm, ballan ku qaadaysaan waa dhigaya ballan baan ku qaadnaa leh annana ballantiaan gallay mhm.
qaysa carruur baan is- iska dhalinyaranay mogta dadkii galaa ka mid ah dadkaan ka mid ahay marka sheekhii tafsiirkii markaa kursi baa loo soo dhigay tafsiirkii buu bilaabay ibnu kasiirku ka akhri jiray Mhm, afarta jis ibnu kasiir maarta mhm, soo qaadan jiray waxdaaniyadda ilaahay buu wax uga hadli jiray si cajaa'ib iyo Mhm.
qubuuraha waxaasoo dhan mhm, iyo xukunkii ilaahay waxaasuu ka hadli jiray mhm, aduu markii dambe maalin baa markaa la qashaaday maalintaa dariiskiisu soo xidha waa imaaday marka dadkii qashaaday dhan way kala yaaceen oo marka faraha laga qaaday mhm, laakiinse dowladdu ma deynin markii dambe mhm, ayay mataqaana maarata ay tafsiir ka joojisay xaafad baan markaa tagnay mhm, oo dadkii way ka rumeeyeen sida ay ku ballan qaadeen mhm, aduu halkaasaan tafsiir kasoo bilaabay halkaa marka waxaan ka bilaabay eh, tafsiirka waasicaan helay intii hore ka waasicsan mhm, marka waxaan bilaabay inaan dib u qor mhm, marka waxaan qoraynay eh, siddeetan iyo labo siddeetan iyo saddex mhm, siddeetan iyo afar mhm, siddeetan iyo shan bilowgeed mhm.
marka saddex jeer baan dhammaynay qoraalkiisa saddex jeer Saddex tafsiirka jeer, haa. marka waxaan ku qoray buwaag lix ah oo min laba boqoloo baala Mhm, baan ku qoray Mm.
soo noqodkii dambe waxaan ka dhigay sheekh hadda shahiiday oo raggii garowe ku shahiiday kan sheekh cabdiqaadir mhm, ayaa inta dambe maaragtay saddex laqaba ay saaraa Mm.
tii sheekh aadan iyo tii laqabadii sheekh mataqaan maxayd murshid mhm, iyo tii sheekh cabdiqaadir horta halkaasaan kasoo bilaabnay Aniga tawxiidkii iyo weli maanaan helin mhm, xarakadiina maanaan helin iyo dadkii shaqaynaya marka mhm, maanaan helin tawxiidku waxay ahayd kelimadda laa ilaha illaa inaan aragno oo waxa noogu weynaa aan ogaano waxa ku jira mhm, laakiinse waxaan helay sheekha kaloo layihahda sheekha aadan garre oo ninka hadda aasaasay waagii munaadamadii een, agoonta ka mhm, aasaasi jiray afkuyi ka aasaasi jiray mhm, sheekhaasoo ka yimi mataqaana maarata maxay ahayd een, sacuudiga mhm.
jaamicadda umul quraa buu ii sheegay inuu igu yihi qaybta fisikska inuu igu yihi waa malaynaa sheekhaas marka wuxuu yidhi niyow meesha dadka waa la xidhayaa eh, marka waxaad yeelaysaa waqti meesha ay cidlo tahay baan cashir ku siinaya cashirkan waxaad samaynaysaa tiirka masaajidka tiirarka masaajidka mid ka mid a ayaan xagga hore anigu ku tukanaya aan fadhiisanay isna xagga dambe fadhiisanay halkaasuu ka akhriyay marka haddii qof yimaado waa joojinin wuxuu ii bilaabay kitaabkii ahaa wuxuu yihi qur-aankan saxaynaa kitaabkii loo ohan jiray hidaayat almustafiid kaasuu ii bilaabay Mhm, wuxuu yihi muxaadaro weyn baan ku akhriyayaa waxaa lagaa rabaa inaad nin foojiga noqoto mhm, oo dadkana aad ka foojignaad islaaliso mhm, marka muxaadaraadka waxaan samayn jiray maalinta khamiista jimcaha mhm, masaajidkan ka lugan jiray mhm, markaan ka lugayno ilaa iyo dugsiga sare laga gaadhay intaasaan muxaadarada qaadan jiray mhm.
si socodkaas way daba socda anoo si anoo hor socda tartiibtaasaan hor socda La- xitaa ismaana garabka ismaana iskumana qaban jirin markuu soo dhammeeyaan soo noqona masaajidka jimcaha haddana labadaa muxaadaro iska muxaadaraad guud oo ma garanaysa wuu ii sheegay tawxiidkii waxaan raadinayaa inaan inaan hadda helin Mhm, haddana halka lagama hadli karo yiri wax kastaa dhici kara marka kutub baan ku raadinayaa mataqaana maaragtay stij mhm, marka saddex iyo siddeetankii mhm.
ayaa waxaan helay niman bakistaana oo magaalada yimi waa garta nimankaas markay yimaadeen eh, nin sheekh ismaaciil la yidhaahdo oo aan mataqaana hooyo qaraaba ahay oo tabliiqinta markaa haystay markaa bilow ah iyo nin casraafiil la yidhaahdo iyo nin sheekh daahir la yidhahdo sheekh daahir dalab oo reerkiisa saddexdaa nin baa la socda nimankaasi marka waxay ka hadlayaan kelimatu dayiba salaadaat alkhushuuc walkhuduuc alcilmu wadikru arrimihii tabliiqiinta marka kelimatu dayib marka la bilaabo atashin baa ku gelaya laa ilaaha illa marka qofku yidhaahdo t- uu bilaabo weliga wax laa ilaha illa ka hadlaya intaa ilaa iyo siddeetanka ilaa siddeetan iyo shanta hal nin baan maalin in yar ka hadlay isagoo aad u ooyey oo qaylinay marka laa ilaha illa waxay kugu abuuraysa markay kaa maqantay amaad raadinayso maaragtay waxaad u maraysa qof koronta qabsato kaleto laa ilaaha illa markay yidhahdeen kelimatu dayiba ay soo qaadaan waxaan suran jiray waxa- wixii aad u baahnayd baa laga hadlaya wuxuu markaa laga dhaadhiciyey inaan raaco hooyan weydiistay inaan- oo fasaxa ka qaatay hooyan lacagta ka bixisay xamar baan aadnay marka shariif sharaf hoonin la yidhahdo oo marka xamar joogo masaajidkiisa dabaqaana la saaray masaajidkii kor baana la saaray oday tabliiqaya oo sagaashan jira Mhm, baana loo dhiibay tartiibaadkii buu na siiyey marka maalinna buu nahayey markuu arkay inaan xifdinay oo shaqayn karayno baa hoos nala soo dejiyey hoos markaan soo degnay goor maqrib ay ahayd waxaan la kulanay nin mataqaana soomaali akhriyayo mataqaana ka hadlaaya sifaatu sitihii eh, tabliiqiyiinta mhm, oo ka hadlaaya maxaa ahayd eh, kelimatu dayiba salaadaatu lkhushuuc mhm.
marka kelimatu laa ilaaha illaa markuu soo gaaro wuxuu ku dhammaynayaa kelimatu dayiba waa kelimadda ina walaalaysay Mhm, macno ma laha arkaan ma laha shuruud ma laha waxa ma laha marka waxaana maraya markaas dugsiga dugsiga sare galaaska Dugsiga saddexaad baan maraya marka waxbaa marka ma- tashwiish baa ugu bilowday laa ilaaha illa maxaa salaad markuu ka hadlayo si fiican buu maaragtay arkaanteeda abcaadda waxeeda maar shuruudaheeda kulli fadligeeda wax alla waxay leedahay ka hadlay maxaa tan looga hadli wey adu meeshii duhurkii dabadiisii baan yidhi mataqaan maanta shaqo qabanaysan oo waxa u baxaysan jawlo casarkii sheekh ismaaciil baan nala fadhiistay sheekh ismaaciil markuu nala sheekh ismaaciil waa ninka dhowaan geriyo geriyada allah Ee, naxariistaa miskiinka waa- tabliiqa haysta tabliiqa jira marka marka wuxuu noo sharaxay qaabkan u bixi lahay Mhm.
waana na kala qaybiyo mataqaan ninkan waa nin daliila oo wadada intu shaqadii saad u qaban doontaan buu daliilka yahay intan nin mataqaan wardegeedin haynayaan ninkan waa amiirkiini ee, maaragtay ninkan waa mutakalimka wuu hadli doonaa qaabkii loo baxay buuna baray Mhm.
Ee, jamaacadda qayb baa ka harayso masaajidka wardiga sii haynayso sii fadhiyaysa qayb istiqbaalka idin qaabilsantay dadkaad keentaan bay idinka qaabilaysaa Mhm.
xaggaa dambe joogta Mhm.
saas yeela waxaan ku idhi marka abti eh, aan saa ku baxnay laa ilaaha illa allah maxay kelimatu dayib maxay u dhaafi weyse marka waxay ku yidhi waryaa laa ilaaha illa allah waa laa ilaaha illa allah laa ilaaha illa allah maxaad ka rabtaa laa ilaaha illa allah waxbaa ka maqan intii aad salaadda aad ka- laga sheegay lagama sheegin laa ilaaha illa allah Mhm.
aamus bay guri abti mataqaana maarta marka meel hadda wax laisuu sheegi karo malaha La- dayib ima sheegin marka waan aamusay dadkaan raacay Mhm.
dadkaan soo xiraynay waa soo joolanay Mhm.
maqaayadahan soo marray Mhm.
dadkaan soo xiraynay salaadaan iska galay maqribaan tukanay waa sunnaysanay hawshii baa la bilaabay Waa- hawshii halkii ninkii hore ka bilaabay Mhm.
buu haddana laga sii bilaabay Mhm.
laa ilaaha illa looma tegin go-aankaasaan ku kala tagnay iminka taqliinta ah waa ilaa gartay duhurkiisu wixii way la hadlaayeen may baan ku yidhi marka telefoonna ma jira mogta hooyo meel lagala hadla ma jirtin Mhm.
halkii baan ka baxay magaaladii baan ku laabtay Mhm.
magaaladii markaan ku laabtay usbuuc kadib Mhm.
ayaa waxaan arkay mataqaana kitaab la yidhahdo fatxulmajiid oo dadku ay leeyihiin mataqaana fo- foolxumajiid ay u baxsheen Mhm.
oo la- dadkii xertoo dhan isugu timi masaajidka hortiisa lala taagan yahay oo la leeyahay hala gubo qolo kale qaylinaysa leedahay hala aaso qolo kale ay leedahay ba- kuwi kale marka buu ahaa baddaa lagu daashay kana badda ha lagu ama webika ha lagu tuuro oo nin ina yaroo mataqaana maarata dadka eh, magaalada laba qabood bay hado webiga dhinaciisa kale gadiska ninkaasaa mataqaana baa baa gacan taago kitaabka isii yada haya kitaabkii marka waa sugay anna kitaabkan la aasayo Mhm.
waxaa lala aasaya inaan fiirshaan rabe Mhm.
yarkii marka kitaabkii loo dhiibay maqrib baan addinay marka odayga kala addimay anigu meeshaan ku dhex jiray kitaabkii waan idhi kitaabkaan ku fiirsha fiiri buu dhahay waa tukanay waxaan idhi kitaabkan muxuu ka hadlay waxay tawxiid wax la yidhahdo kaasaan ma soo haya Mhm.
soo haya buu yidhi saddex casho soo haya Mhm.
saddex beri ii siiyey saddexdii beri waxaan ka helay wax alaa waxaan doonay Mhm.
in allaa intii laa ilaha illa ka hormaysay Mhm.
oo maaragtay tawxiidku ilahay qaybtiisii hore intii aa raadinaysa intii intii ugu weyneyd Mhm.
baan ka helay waa gartay saddex habeen markaa masaaxan insaan akhriyey wuxuu idhi toddoba casho ku darso Mhm.
markii dambe bil haysii ugu Mhm.
meeshii inaan markaa wax raadino Mhm.
aan halkaa ka bilowna ma garatay waata masiiradaadii halkaas Masiirada qaybta hore waxbarashada ha waaya waaya dacwadii salafiga ee gobolada waqooyiga soomaaliya een, maxaad nooga sheegi kartaa dacwadaas sidii ay ku gaartay gobolada waqooyi iyo siday kusoo hanaqaaday guud ahaan markaas marka saxwada laga hadlaayo eh, saxwadu maaragtay eh, haddii la rabo in laga hadlo mataqaana waqooyiga waxay u baahanaysaa in xamar la soo maro iyo koonfur wixii ka jira waaga anigu mataqaana marka saxwadu bilaabmaysa dee carruur baan ahaa marka nin yar baan ahaa laakiinse maaragtay eh, dadkii aan waraystay eh, xarakada aan isku noqonay oo ugu dambeeyey ninkii la oranjiyey sheekhayna mataqana sheekh xasan dakar oo kale u dambeeyey eh, isku si bay u sheegi jireen mataqaana inta ay ay- ilaa waagaan nooga warrami jireen marka xarakadu guud ahaan waxay ka bilaabatay eh, masaajid ay rag dhallinyaraa ay isugu tegi jireen bay ka bilaabantay raggaa dhallinyari markaa ay waaga waagii mataqaana baarlamaanadu ay soo baxeen ayay ku beegneed ilaa lixdan iyo toddobadii meelahaasay si si raggu sheegaan marka eh, waxay samaysteen maaragtay calamo iyo boorar ay ku qoran yihiin waman lam yaxkum bi anzala allahu fa ulaika hum lkaafiruun waa garta marka eh, raggaas waxay samayn jireen eh, sida qof kasta oo markaa baraaruga uu sameeyo unbay mataqaana ay ku noolaayeen inay Mm.
sunnayaashooda tukadaan inay mataqaana naftooda soo dhisaan inay mataqaana maaragtay wardiyaan iyo wixii la midka xoogaa noocma ilaa cid kale haddi jirtay ma jirto noocma tasawuf na dadka qaarkood culimmadu noo warmayso maarta Mhm.
qaarkood way ku jireen wax way ka sheegi jireen nin markaa hadda suufi weyn oo cabdikariin la yidhaahdo baa waagaas oday u ahaa sia la sheegay dhowrka dhallinyarada ah. marka waxay soo gaareen oo dhallinyaradu mataqaan markaa waqtigii mataqan way soo- way soo baxeen waxay ku dhoweyd eh, lixdan iyo siddeeddii saa la sheegay bay ku dhoweyd waagaana sheekh la yidhaahdo mataqaana maxay markii intii dambe is urursatay intaa hore way kala tagtay sheekh cabdi- eh, la yidhaahdo cabdicasiis eh, faarax maxamed iyo sheekh la yidhaahdo cabdiqaadir sheekh maxamuud raggaasaa mataqaana maarata maxay diyaen odayaasha asaaska u u noqday ah cabdiqaadir sheekh maxamuud waa ninkii asalka markii dambe fikradda takfiirka qaadan doona weeyaan cabdicasiis muddo dheer buu isagu markaa ilaa uu kasoo gaaro itixaad kasoo gaarsiiyey wuu daba socday xarakada mataan wula wula shaqaynay marka waagaas xarakatul mataqaanaa loo baxshay al ahli alislaamiya ayaa la bilaabay dhinacan waxay kaga ta'asursan tahay mataqaana nidaamkii akhwaanka ayay ku ta'asursan tahay mataqaana ay maaragtay kutubtoodii iyo mataqaana ay wax ka wax ka qaadanaysay halkaasaa tashkiilka iyo mataqaana maaragtay qaabkii xarakadu ay u dhismi lahayd laga soo bilaabay oo xaraka siriya in noqoto in mataqaana maaragtay manhaj loo sameeyo in mataqaana maaragtay maxay ahayd shucab iyo usar iyo wixii la midka shucab marka haddii dad maqasho waxa weye mataqaana waa majmuuco soddon iyo wixii ka badan gaari karta ama ama waa usar laysu geeyey usrana waxay ka bilaabi jirta kartaa laba nin iyo wixii ka badan waa ilaa toban ilaa koob iyo toban sidii mataqaana maaragtay majmuucada ahayd oo kaleeto iqliim waxa weye mataqaana maaragtay waa intaas waa maxay usarka iyo mataqaana maaragtay maxay shucabkaas meeshay ku badan yihiin oo mataqaana iqliim la siiyey sida mataqaana maaragtay gobolka banaadir oo kaleeto ama togdheer oo kaleeto saas kaleeto loo siiyey oo kaleeto weeyaan waxaa kaloo jiray isaguna mataqaana maxad ay culimmadu markii dambe isaguna ku taasureen goor dambe oo loolan jiray mataqaana atodaamin islaami oo sacuudigu ka dhisay mataqaana meesha uu ka dhisay marka taas markii jirtay waxaa kaloo jirtay marka waqooyiga iyadan ka aasaasneyd waxda shabaab muslimiin adan garweyne ayaa oday u ah baa layidhi uu ahaa waxaa kaloo kamid ah raggeedu kamid ahaa xasan cabdisalaam hadda waa jooga iyo ismaaciil dhig markii ilaa laba jeer la burburay waxaa jiri jirta raggu ay ka sheekeeyaan nin la yidhaahdo mataqaana maxay ahayd waxaa la odhan jiray wasaaraddii mataqaana waagaa jirtay ka oday ahaa cabdiqaadir la odhan jiray iyo waxaa jiray ninkii la odhan jiray isaguna islaaxa markii dambe maarata maxay ahayd odayga ka ahaa sheekh garyare sheekh garyarena wuxuu ahaa mataqaana maarata isaguna uu ka ahaa uu dowladda u xisaabsanaa maarata agaasimaha guud labadaas markay carareen waxaa mataqaana lagu bedelay shamaxamed macalin ayaa lagu bedelay shamaxamed macalin marka isaga ayaa noqday mataqaana maxay agaasimihi tafsiirkiina waa akhriyi jiray marka dhallinyaradii isaga ku ururtay waxayna ka dhaadhiciyeen tafsiirka inuu mataqaana ka soo qaato sheekh sayid qubd kitaabkiisa dilaalka ka soo qaato kitaabkaasu sheekhu markaa uu ictimaadi jiray dad aad u badan oo ku soo xidhmeen laakiin waagaa mataqaana madhab salaf oo jirtay oo ama mataqana maxay caqiida salaf oo la haystay ma jirin markaa sheekh maxamed macluumku meeshii qabtay wuxuu noqday mataqaana maarata dee nin ramsiyahoo maarata tafsiirkiina akhriyaya meeshana gacanta ku haya laase waxaa la sheegay culimmadu markii dambe in la qabtay sheekh maxamed macalin ayay mataqaanaa sheegeen ilaa iyo wuxuu xirnaa siddeetan iyo labadii ayuu xirnaa marka intaa xarakadii isbeddel baa ku dhacay oo mataqaanaa maarata maxay ahayd sheekh cabdiqaadir takfiirkii buu qaatay oo xaraka takfiiri buu abaabulay faarax maxamed isagu mataqaana maaratay culimmada suudaan iyo urdurmaan buu ku xirnaa raggaasuu baxdi ka soo samaystay wax allaa wixii mataqana waa la isradiyey munaadaraa la galay waxaa mataqaanaa soo go'ay jeex baa soo go'ay isagaa oday laga dhigtay marka hadda khilaafaadka jira iyo kala duwanaanta sida loo soconaya waxaad garanaysa aasaaskii kasoo bilaabantay halkaasi kasoo bilaabay aasaaskii kasoo bilaabantay waxaa lagu kala go'ay maadaama aan madhab salafi oo saalix oo sax oo mataqaanaa la haysta aanay jirin kaartu markaa maalinba meel bay ku dhacaysa maalinba meel ku dhacaysa marka waqooyiguna taasaa saamaysa waqooyigu markaa intaanay mataqaanaa iyagu waxay haystay marka markaa waxdaday haystay suufiyadaas saalixiyadana maarata maxayd waa iskala mataqaanaa waa iskala macaamili jireen marka jamaaca sheekh wuxuu aasaastay cabdilcasiis sidaa laga sheegay oo ra'iis ka noqday jamaaca la yidhahdo jamaaca alislaamiya sheekhii mudduu hayay markaa gacanta ku hayay xarakadii marka waxay go'aansadeen markii siddeetankii lasoo gaaray ayaa waxay yidhahdeen mayo aan qaadano manhajka salafka manhajka salafka aan qaadano marka waxaa la qaatay manhajkii salafka la qaatay ninkii ahaa odayga ka ah wuxuu dhibti baa badatay ana waxaa noqonaya keligii dul baa noqonaya xarakada halaga wareejiyo maxamuud ciisen la yidhahdo waad maqashay ayaa lagu wareejiyey naaibna waxaa looga dhigay maxamed cabdi daahir saa markay taa bilowaas ay halkaa kasoo bilaabantay waqooyigii baa markaa ku haray waqooyigii markaa waxaa baxay markaa culimo tiro badan oo mataqaana maarata maxay ahayd dibadaha aaday oo kamid ahaa baa baxay waxaa soo laabtay shaacali warsame shaacali warsame soo laabtay shaacali warsame waad garanaysa waa amiirkii itixaadka markii itixaadka la awildir ahaa marka waxaa u tegey ninkii la odhan jiray cabdicasiis wuu baxay markii waa la xidhay markaas saddex masaajid buu ka kacay oo shacri suufi ka mid yahay oo ka mid yahay sida laga sheegay masaajidka cabdiqaadir xertiisa degeneed ka mid yihiin iyo masaajidka mataqaana marwaas ayay marwaas buu ka kacay dowladdu aad uga hadlay iyo xukunkeedii waxay tahay waa la qabtay kadib waa loo dacwooday masaafuris baa lagu xukumay masaafuris markii lagu xukumay bannaanka u baxay markaas oo mata waxaa la dhahay wuxuu ku biiray ixyaatulaadka islaamigii qoladii kuweyt ayuu mataan ku biiro shaqo siisay raggii gudaha ku jiray oo mataa maxamed ciise oo madaxda ahaa fashil baa dhacay sida la sheegay rag badan baa markaa iyaguna banaanka baa u baxay kadib baa marka uu soo noqday ninka la yidhaahdo maxay ahayd yani cabdicasiis uu soo laabtay koonfur buu yimi Eh, manhaj- maadaama dadka ay dad salafiyiin hadda ay ay qaateen in mataqaana dadka laysu geeyey marka uu yimi waqooyi markuu soo galayna waxa uu marka marka dadka waxay soo bandhigeen marka hore waxa laysku qabtay oo aan- aan ka- kaa ilaaway raggi waxay idhahdeen mataqaana garyare oo hadda islaax markaan dee ilaa oday u ahay waa dhow oday u ahaa eh, aan ka dhigano waa cabdiqaadir aan ku bedelano intaan la kala joombeh marka cabdiqaadir markii la diiday qoladina way go'day oo garyaray samaysatay oo waxay samaysteen xarakata islaax الاسلامي qoladaa kaleetana cabdiqaadir markuu ku laabtay masar ku laabtayna wuxuu soo qaatay takbiirkii buu isna samaystay qoladana waxay ku hadhay mataqana marka jamaaca islaamiya soo maha saddex jamaaco soo maha marka halka baa asaasa marka waqooyiga markii la tegey kadibna waxaa lasoo la waafaqay in hawsha eh, la midoobo in la midoobo maaragta ayaa laisku waafaqay sagaashan iyo afartii saa lay sheegay sagaashan iyo saddex dabayaaqadeedii ayay ku beegantay marka waxaa la qaatay manhajkii salafu saalix ayaa la qaatay oo aan soo gaarnay manhajkoodii marka anaba aan aragnay soo gaarnay baa la qaatay amiirna waxaa la yidhaha cali warsame maadaama uu nin salafin yahay saa laga dhiga uu ka soo baxay jaamacadda madiine ka soo baxay isaga laga dhigto marka jaamacadda madiine markuu ka soo baxay kitaabku qoray wuxuu kitaab la yidhahdo alwalaa walbaraa anigu waan akhriyay kitaabka waan waan arkay taasi muu taabacnayn markaan weydiiyeen wuu ii sheegay wuxuu ii sheegay inaan dowladdu inay maaragtay ay ay ay diiday inay taabacdo xaggaa markuu joogay waa loo diiday kitaab adag oo alwalaa walbaraa si fiican uga hadlay ayuu ahaa laakiinse sheekha markii dambe xoogaa inxiraafaada ayaa laftiisa Ku dhacay.
oo- oo ku dhacay oo soo galay hada saasaa mataqaana marka dacwo salafiya ay ku bilaabantay ee waqooyiga ku tagtay ay ku tagtay marka markii saa u midoobeen kadibna wa- way haddana waxdadii way ka jabtay qayb ka mid a xasan cabdisalaam iyo raggii la midka ahaa iyo dib bay u noqdeen oo ay dib bay dib bay dib bay u hadheen iyo mata- eh, ismaaciil dhegi
waaya ururkii al-itixaad een ururkaasi goormee ayaad ku biirtay sidee ugu biirtay maxaase u qaabilsanayd al-itixaad
alxamdulilah akhiyo kale al-itixaad eh, dee markii aan hadda aan saan ku sheegayo ilaa siddeetan iyo saddexda dabayaaqadeedii siddeetan iyo afar aan wax raadinayn waan ku dhadhowey laasi kamaana mid ahay maanaasi ogeyn in ma- magaca itixaadu jiro laasi itixaad waxaad ku biiri kartaa marka beecada laga qaado aniga beecada waxaa laga qaaday siddeetan iyo lixdii gobollada waqooyi waxaa iga qaaday maxamed eh, ibraahim oo marka amiirkii eh, gobolka ahaa oo hadda dhintay allah u naxariisto maxamed ibraahim xasan waxaa la fadhiyey cabdikariin xasan xoosh nin la yidhaahdo oo hadda ninka jadiid hadda haysta jooga eh, iyo sheekh iimaan oo isagoon isaga ninka la jooga iyagoo aad u baqaya oo marka beecada qaadiyeen gacanta sheekha iga qaadiya way gariiraysa saasay gacantu leh marka waxaa laga baqayay dadkuna waa yaraayeen amaa siri fashilantaa dadkan dad gashaan dadkana mataqaan markay arkaan dadka firfircoon ma- laba kama la maarmay muddana soo joogay mogta sheegii in loogeysa waa loo baahan yahay. marka halkaas idminaan baanu baanu ka qaadnay beecaduna waa sidaan hadda beecadeenu tahay oo mataqaana al- alkitaabu sunna eh, maaragtay fi- fi Waay.
mashhad walmakrah marka maxaad u qaabilsanayd markaad ku Eh, biirtay markaan ku biiray eh, cudwi caadi aan ahaa laakiin markii waxaan galay shuurada shuurada mataqaan iqliimka gobolka gobolka ha guddiga gobolka guud baan ku jiray eh, waa gobolka ee gobolkaas gobolka togdheer markii siddeetan siddeetan dagaalku dhacayna labadii gobol baa la- la mideeyey la mataaneeyey oo waqooyi galbeed iyo gobolka mataqaana togdheer baa la mataaneeyey Eh, shuuradaasana horta guud ahaan ku jiri jiray markii dadku baxeen oo laga baxay eh, wa- burca laga baxay iyo hay- waqooyiga laga soo baxay oo baadiyaha la aaday marka daaci madax bannaan oo mataqaana xarakada ka tirsan laakiin si madax bannaan u shaqeeya ayaan ahaa markii kalena t- tababarkii ciidanka iyo d- sidii dadkii la- gacanta lagu hayay loo tababarayay ayaan mataqaana ayaan qaabilo oo aan ka shaqeynay gudaheeda wixii mataqaana marata ilaa qaacidada xukumaysa xarakada moogta waa garta xarakada qaacidada xukunta guud ahaan marka taasaan mataqaana marata ku biiray eh, raggii tababarayaasha Marka daaci daaci guud baan ahaa marka tobabar ciidanna waa noqotay tababaran ciidan waxaan ahaa marata mucaskarkii horreeyay anaa bilaabay Eh, laga bilaabo mataqaana sideed iyo sideed iyo dadkii eh, aan aan tababarayn laba boqol oo nin baan tababaray sideetan iyo sagaalkii waa garta sideed iyo sagaalkii marka eh, xarakadu mataqaana dagaalkii waqooyiga markuu dhacay sideed sanadii u dhacay moogta go-aan bay soo saartay ah inaan dagaalka laga qayb geli karin islamna lama raaci karo eh, siyaad barana dhinacis lagama soo jeesan karo dagaalkaas waa dagaal xaaraana baa layidhi marka waxaan dhahnay maadaama dagaalka xa- aanu aanu banaanayn jihaadku waa banaanya jihaadka markaa maangalna oo jihaad inagu aan abaabilo ummaddeena badbaadino marka waxaa la yidhi jihaadka waqtigiisii lama gaadhin jihaadku waqti buu leeyahay waa garta jihaadku waqti hadduu leeyahay kutubta waqti khaas ay u qabatay ma jire maxaa jira marka marka cabdikariin xasan xoosh iyo kale iyo raggan ka fogeen nin ibraahim xasan loodhan jiro haddana iska inxiraafay ayaa xoogaa soo baxsiyey kitaabka umka iyo kutub kale soo baarbaareen waxay soo qoreen sagaal sharti kow waa in imaam la helaa imaam waa in la helaa labo waa in la helaa mataqaana markaan hijra saddex waa in la helaa mataqaana quwatu tamaathul wax la yidhahdo quwatu tamaathul waa maxay cadowgu intuu haysta in la eg waa inaad haysataa oo mataqana diyaargarowgaaga u gaadha afar ilaa shan ilaa lix saas wax saas baa la tirin jiray marka waxaan oran jiray kuwan kuwan tacdiil ayay keenayaan jihaad ma keenayaan nimankeena waa kala jaban yihiin islaamtu niman eh, iska suufiya xigeenah oo laakiinse aan suufiyan ahayn saxwadana aan ahayn oo jiha- jihaad rabay oo markii hore ku jiray baa ku jira oo nin la yidhahdo mataan axmed mari ka mid ah waan kulannay iyo rag kaloo tiro badan ay ka mid ahayn iyo rag hore usoo dee intay soo soo ji- soo jihaadeen dee shahiiday sidii ninkii loohan jiray maxamed cali iyo eh, lixle iyo rag loohan jiray kuwaasaa ka mid ah Eh, xaggan kale tan shuuciyadii muusahan hadda aad arkaysay maxamed kaahinkan iyo baa maaragtay joogay moogtay marka waxay eh, qaar badan oo ka mid a dadku waxay rabeen inay wax islaam leh ay arkaan xarakadan way la soo hadleen markay soo gelayeen waxay dhahan niman yahow nagu soo biira Eh, marka xarakadu itixaadku ma yeelin moogta waxdadu waxay aragtay jaanis bannaan inuu jiro ay ka faa'iidaysan karto waxdadu marka waa ku biirta way ku biirtaan si- marka shareecadii la rabay inay soo kiciso may soo raaceen soo kicin way ku milantay moogta marka eh, taasi waxay noo soo- waxay waxay keentay qaacidadii inay culays saarta xarakada dad baa noo soo kordhay oo dadkii baadiyaho dhammaan diintii barre oo aan qabannay marka dadkii meel waxay rabaan inay de arkaan diintoodii oo iyo kitaabkoodii iyo hawshii bay rabaan
marka Eh, maxaa samayseen marka waxaan sameynay dii eh, dagaalkii lidiin diiday tababar baan sameynay waxaan sameyn jiray dhalinyarada waxaa waxaa naloo ogolaaday in isticdaad lasoo sameeyo Ah, diyaargarow la sameeyey diyaargarow la sameeyo diyaargarowgii marka waxay keentay shaqmahad iyo shaqsalaad iyo rag badan waxaan isku ahayn ragga halkan koonfur baan ku baranay kartay Mhm, macalin shacbaan ayaan na bari jiray mhm,
dowladdii saad barran waxaan soo galnay siddeetan iyo afar siddeetan iyo shan waxaan soo galnay mataqaanaa difaaca qaranka baan soo galnay laba sannadood baan ku jiray oo tababara mataqaanaa marka soo bartay een, een, een, ciidanka caadiga ah wuxuu bartay oo dhan mhm, iyo madaafiicda oo hoggaan madfac gaadhay mhm, ayaan ka soo baxnay mhm, marka waa ardadii la yidhi ku noqday jaamacadihii doonta jaamacaddiina markaa maanaan gelin mhm, kadib markaa siddeetan iyo lix- siddeediiba dagaalka waa dhacay moogta mhm, marka karataygiina dee aad baan u aqaano ci- ciidankana soo bartay waxay noqotay macalinkii loo baahnaa inaan noqdo intaas markaan bilownay oo arday qaybtii laba boqol anaga xaggan aan soo xignay dhoqoshi baan ku bilownay labadaa boqol markaan bilownay meel alaali meel loo jeheeya markaa ma jirto dagaalkiina mar marka dambaysa uu sii siyaadiya markii waxaa kasii fiicneed markii aan noqonay dadku soo laabteen mhm, ee, sa- sa- mataqaana ilaa sagaashamiyadii mhm, laga soo noqday koonfur laga soo laabtay mhm, Waa- rag badan baa ku jira jaamacadan baa ka mid ah mhm, dagaalanaysaa ka mid ah waa badan yihiin kuwa kale mhm, waaya.
dad badan baa jiro hadda waqooyiga jooga iyo kuwa aan mataqaana mar laakiin Waay.
dadkii waxay noqdeen wax hadda jooga oo jihaadka soo raacay Mhm, Eh, waa- wixii jihaadka raacay way shahiideen intooda badan mhm, laakiinse wixii aan jihaadka soo raacayna wax bartay mhm, weli way joogaan iyagoo iyagoo qaar eh, qaar jadiidii ku jiraan qaar ay mataqaana maaragtay ku laabteen mataqaana waxdadii qaar ay ma- mataqaana waxba inta ka bixeen Inxiraafeen.
inxiraafeen oo baarlamaanadii meel bay ku jiraan mhm, bay bay waaya.
joogaan ha.
Een, ururkii alitixaad sheekhana markii la kala diray halkee joogtay mowqifkaagusa xilligaasi muxuu ahaa tii waqooyiga aan ku sheego waqooyiga waa tii dagaalkii la diiday Mhm, dagaalka la diiday laakiinse marka waa qaybsana oo dad dagaalka inay j- dadku jihaadaan raba oo shareecadii ay soo noqoto raba mhm, iyo dad le mataqaana qaabkan jihaad iyo dagaalku soo noqon mayse mhm, eh, qaab kaleeto oo dacwadda ah mhm, iyo wixii kaleetaan samayn karno mhm, bay ku soo noqonaysaa leh mhm, ayaa dadku u qaybsamay majaalista aan ku sheekaysanayno mhm.
waxaa lasoo bandhigi jiray eh, qaabka mataqaanaa ay shareecada a- a- aan ku heli karno hadda adigu waxaad la soo kulantay eh, shareecadii iyadoo jihaad lagu raadinay sooma Mhm, baad la soo kulantay mhm.
da'daada aad iyo aad markay la soo kulantay maanta ma maqli kartid wax kaleeto aan aan ahayn in lagu jihaado oo shareecada saas ay ku socoto wax kale ma maqli kartid Mhm, waagaa jihaadkooda meesha ma joogo mhm, waa meyit mhm, maxaa dhacay horta waxa waxa la aaminsan yahay cas- casriga lagu jiraa waa casru maka hala sabro marka sabirkii baa wuxuu noqday wax la sugi kari waaye mhm, jihaadkiina wuu bislaan waaye mhm, marka dadka waxay leeyihiin qaarkood war aan aan- aan ku- aan odayaasha ama halka ka noqon kolka waxay war saas maahe meeshan aan adduunka iyo dhaqaalaha mhm, gacantaan ku qabanno mhm, oo dhaqaale raadsanno mhm.
marka dadka waxaa la- marka si guud aragtidaas waa aragtidaas- alitixaadii ka dhex jirta jihaadka gudihiisa ka socota ama koonfur ha Ah, joogaan ah, ama waqooyi ha ama joogaan qaarkii Mm.
waxay leeyihiin dacwatu yaa qowm Mhm, tan aan ka dayna mataqaana maxay ahayd la samaynayo ee qabaa'ilkan inaan soo xullo oo aan salaadiin ka noqonne dacwatu yaa qowm aan samayno aha, inkasta ha la diro reerkiisa ha loo diro aha, dacwatu yaa qowm marka afka laga sheegayo waan dir cashira maxay ahayd cashirata kala qarabin soo mahay mhm, udig ilaahay waata ina wayna leeyihin mogta mhm, waa waa fiican tahay laakiin sidda marka ibni aadan aan tii saxayd raacin gasho Mhm.
si kale noqonaysa si kale noqonaysa marka dacwatu yaa qowm markii la raadiyey way isbedeshay Mhm, maxay noqotay qabiliya mhm, bay noqotay mhm, waxay noqotay k- ta kale infisaadiyiin baa la noqday koonfuriyiin dad noqday oo koonfur uu ka hadlaaya iyo dad ka hadlaaya mataqaana maxay ahayd eh, meesha la dhihi jiray waqooyiga ka hadlaaya mhm, ama meesha reerkooda degan ka hadlaaya mhm, Eh, taa markaad soo dhaafto qola kale waxay leeyihiin aan ku- aan tarbiyadda caadiga ahayn masaajidada ku jira halkii uu qaatay mataqaana albaani at- atrabia wa tasfiyadii oo kaleeto markaas tatbiiq tasfiya lama haynin halka aan galaa lili war masaajidka hadda waa ku jiraa saan waxu qabanaa adigu saa annagoo kale ah ayaa koonfurtii waxaa ka dhacay mataqaana dagaalkii mataqaana maxay ahayd isaguna sagaashan iyo si- eh, maxay sideetan iyo sagaalkii eh, dowladdii burburtay baa dhacay siyaad bar burburtay baa dhacday markii burburtay halkii annagana lahaa jooga oo ha gelinna lahaa koonfurtii waxaa ka dhacday foodo weyn raggii oo dhan qoryihii bay qaateen waa karta markii dhallinyarada qoryihii qaatay xarakadu xarakadu waxay ku xidhan tahay dadka ay haysato bay ku xidhan tahay xarakadiina mid- waa- waa waa ku raacday waa waa lagu raacay akhdaac badanna waa dhacday iyo khiyaamooyin badan oo aan mataqaana maaragtay waxaa kaloo jiray ragga saraakiila waa aad u tiro badan sheekh cabdiqaadirka tafsiirka khariijir aan kuu sheegaya uu ka mid yahay sheekh maxamed ciise in la yidhahdo mataqaana maaragtay dhulbahantaa uu ka mid ahaa eh, sheekh Cabdiqa- eh, cabdulaahi eh, ina- rag badan oo tiro badan ay ka mid ahaayeen ayaa jiray raggaasina dhalinyarada bay hogaanka u qabteen waa tii la baxay xamar laga baxay iyadoo hub la sito eh, isaaq bay lahaayeen hawii lahaayeen daarood bay cid walba markaa bay lahaayeen dadka baxay ilaa araare laga gaadho maaragtay maxayd waa la baxo oo tii dadka ay bixeen mogtay qadiyadda halkaasa halkaasa marka marka waxaa ka bilowday jabkii u horreeyey ee ciidanka raacay halkaas ka soo bilowday burburkii xarakada halkaas uga bilaabay Eh, burburka burburka gudaha oo waxaa jirta laba waxyaabood oo dadku aanay dhaadin Mm.
oo xarakadu ay ku burburtay qabyaalad khafiya jirtay oo mataqaana aan banaanka marka u soo bixin bay jirtay waxaa kaloo jiray mataqaana maaragtay waxa la yidhahdo mataqaana ikhtiraaq oo in la dhex galay xarakada Xarakadii.
gudaheeda xarakada oo si- Yaa dhex galay?
si ay wax ku yeelatay waa gartay sirdoonka oo maraykan sirdoonka maraykanka kiisiya- kiisiyaad baray dad badan ay gacanta geliyeen waxyaabaha xarakada burburin doona maaragtay ay ka mid tahay الان هذا انا واحد دابا صعد مركا قبيات لقى يماتو اعتسام يو لا تابقادي لا يهين waan wax ka sheegi doonaa taasa ugu weyn Eh, marka shooradii gudaheedii ayay degtay ay shaqadu degtay marka eh, waa tii mataqaana marka ciidankii uu- uu mataqaana maaragtay jabay kadibna waxaa lagu go'aansaday oo mataqaana maxay ahayd in la yidhi ciidanka gobolka halaga saaro gobolka halaga saaro markii la yidhi waa laga baxay gobolki waxay noqotay etoobiya in lasoo aado ilaa iyo lasoo gaaray markii dambe bahashii lasoo gaaro meesha la yidhaahdo maxay ahayd eh, bari waa soo gartay gaaray. beri markii la soo gaaray meel la yidhahdo meel ba- boosaaso dhib ku degeen degmo yar bay ka samaysteen oo nasrudiin la yidhaahdo halkaasaa ciidanku uu ku aasaasmay marka waxa waxa furmay macaskaraad oo halow iga ka furmay eh, xamar mataqaana Sha- shaafi baa ka furmay laascaanood magaciisa hadda waa iga maqan yahay burco meel la yidhahdo faraskabood baa loogu magac daray macaskarkii faraskabood baa la odhan jiray Eh, hargeysa wax yaraan badnayn boorem uu ka furmay Eh, saasay mataqaana hawsha u bilaabtay markay u bilaabantay oo ciidankii mataqaana meel kasta uu ka abaabulmay dagaalkii bariga oo aad maqasho badanaa in xarakadu aanay go'aansanin waad maqashaa sooma go'aan Aad iyo aad.
go'aanka xarakadu ma gaadhin baa la yihahdaa laakiin saas maaha xarakadu iyadoo aan shuurada loo dhammayn ayay mataqaanaa fadhiisan jirtay waa gartay oo su- shuurada sulus hadday joogaan waa fadhiisan jirtay Eh, go'aamadooda marka waxay- go- eh, dagaalkii bari looma dhammayn eh, wax- waxay leeyihiin iyo wax dadka qaar waxaan looma dhammayn laakiinse shuuro markaa ku filan oo way joogtay oo oo badanaa- go'aan ka gaari oo karta go'aan- go'aanka waxay ku- waxay waxay- waxay ku cabirtaan aqlabiya saaxiqa waa in dad go'aan gaari kara ay joogaan dadka go'aan gaari kara way joogeen Ima- amiirka waa la joogay meesha bacadweyn la yidhahdo ayaa lagu shiray Eh, markii la shiray sheekhu markuu soo baxay cali warsame ka soo baxay oo shirka soo dhameeyey oo go'aanka la qaatay ee bacadweyn mataqaana maxay ahayd go'aan lagu qaatay in la qabto bariga shareecadiina laga unko ciddii u horreysay u yimi annaga ahayd ascaanood buu soo maray marka waxaa noqonaynaa qaybtii labaad ee loo sheego marka uu sheegayo shuuradii waxaan ku joognaa waa shuuradii waxaa ka- waxay ahayd maxamed ibraahim sheekh cabdikariim oo hadda jeedin noqday iimaan aniga eh, sheekh maxamuud guuleed iyo mataqaana maaragtay maxay ahayd cabdullaahi xasan ducaalin la yidhahdo oo jaamacadeen ay mataqaana abrodaag yihiin ayaa maaragtay maxay ahayd ilaa lix toddoba meelaha aa ku ayaa- joogtay baan ku joognay marka saddex baan markaa ku joognay Mhm.
waxaa joogay cabdikariim xasan xoosh Mm.
iyo iimaan iyo aniga Mhm.
iyo anigu afara sheekh cali warse Mhm.
sheekh cali warse markuu noo sheegay wuxuu yidhi haddii wax dhacaan Mhm.
oo tii ilaahayba mataqaana maaragtay maxay ahayd khalad yimaado Mhm.
gurmud baa laynooga baahanaya Mhm.
raggaas waxaa rabay inaan garab istaagno go'aankaan aan fulino Mhm.
markii horeba aniga iyo waxaa naga sii guuxaysay jihaad baa naga guuxay marba haddii la eclaanshay jihaad Mhm.
jihaadkii waan qaatay kale macalinkii tababaraha mar labaad meesha ciidankii laga furay la- lagu lagu aruurinayay anaa ka anaa ka odaya Mhm.
waxaan si khaasay sugayn cabdullaahi xasan ducaal Mhm.
labadayaasa markii hore dhahan aan aan maadaama shuurada aan ku jiro Mhm.
si aan la dareemaynin Mhm.
anigu haddaan soo qaado waxa dhici karta dee nin walba qaylo qaylin ahaa cabdi- ma- cabdullaahi xasan ducaala hoos ka waday markaasaa in huba la qaato in ciidanka la aasaaso kulli waa isku raacnayna markaa dagaalka aan wada galno shuurada Waa- waa gartay Eh, marka eh, saddexdeedii markaan meesha fadhiday Mhm.
eh, cabdikariim baa aamusay marka
تكرين حسن xasixoosh baa aamusay imise markaan nahay yaa soo hadhay aniga iyo iimaan مهم.
Eh, waa ka badanahay dee waa aqlabiyada saaxiiqadii la sheegay مهم.
shaacirina marka waa nagu biiray مهم.
saasaa go'aankii gobolka uu ku qaatay مهم.
Go- gobolka eh, raggii kale markay noo yimaadeenna waa nala qaateen مهم.
ninkaasuma markaa naga aamusay مهم.
laakiinse markii dambe abaabulkii aan ku jiray مهم.
eh, wuu ku khasbanaa wuu shaqaynaya abaabulka wixii la qabanaya مهم.
eh, mata waa nala qabanaya Mm.
halkaas horta waxaa ka bilowday ciidanka waxaan rabaa inaan ciidanka jabkiisa intaynaan gaarin ciidanka u sheego mogtay مهم.
ciidamada markay saa u bilowdeen ciidankii meesha dagaal ku jiray waa kii dagaalka qaaday مهم.
oo bacadweyne ragi jooga dagaal kasoo dagaal qaadeen boosaaso way kasoo dagaal qaadeen meel walba laga dagaalamay xasan daahir markaa wuu maqnaa isagu مهم.
waagii hore mataqaanaa sida la sheegay wuu ka mid ahaa raggii shuurada wax ka qaatay مهم.
allahu aclam laakiinse mar dambe oo intaan dagaalku aanu aad u fufan ayuu boosaasi kasoo degay مهم.
oo uu boosaas diyaarad ku yimi sheekhu markuu meesha yimi een, ciidankii iyo qaabku u bixi lahaa meesha looga saari lahaa eh, ayaa mataqaana maxayd u kasoo beegmay مهم.
raggii odayaasha ahaa ee ay ka mid- maxamed ciise ka mid ahaa cabdiqaadir ka mid ahaa raggaasoo dhammina waxay ku shahiideen meeshii la odhan jiray maxay ahayd eh, garowe مهم.
ay ku sheegeen garowge inxiraafka inuu inuuna raacaan ku sheega garowge marka dagaalku socdo مهم.
ee la dagaalamayo مهم.
rag waaweyn oo hadda aanad malaysanaynin ayaa cabdulaahi yuusuf la joogay oo la jiray yaa ka mid ah raggaas sheekh cabdiqaadir gacmi cabdiqaadir waaga uu joogay meesha مهم.
wuxuu ka tirsan cabdulaahi uu joogay ee dagaalku socday Cabdula- cabdiqaadir gacanta waxaa ku hayay cabdulaahi yuusuf iyo riggii la socday cabdiqaadir wuxuu ahaa waagii barco la isugu yimi مهم.
ee laga hadlaayay mataqaan hawlihii mataqaan maxay ciidanka iyo- iyo mataqaan kala diristiisa iyo raggii in ciidanka la daayo u doodaayay مهم.
Eh, ninka keliya macaarad isagu ah Idinku- Diiday.
ilaa shan boqol oo nin dilay dilay baa jirta jihaad jihaad aad ku sheegaysaan oo mataqaanaa reerkeyga baa cabdiqaadir kasoo kasoo baxday shirkii la fadhiya shirkii baa taasaana mataqaanaa ragga qaar saasay kula dareereen مهم.
shirkaasina shir hadda markaa weyn oo kala dirkii ah ma ahayn Mm.
kala dirka waxaa lagu soo qaatay ciidanka markuu ciidanka markaa wuu baxay meeshuu kasoo baxay مهم.
oo mataqaana nin- ninkaad maqashay la yidhahdo axmed cabdisamed مهم.
waa ninkii bacadweynka buu kasoo baxay ciidankana mataqaanaa ri garowa ku jira- ku jiray buu ka saaray sheekh xasan wuxuu kasoo baxay mataqaana ciidan kasoo kaxaysay wana boosaaso meesha siliid la yidhahdo la isugu tegay مهم.
halkaasaa ciidan ku aruuray مهم.
ciidan markuu halka ku aruuray ciidan baa haloya ka soo baxay haloyana waa etoobiya gudaheeda مهم.
oo mataa muddo markii halka ku jireen oo la isu yeedhay telefoon waxaa laga wada taararka laga wada hadlay laas qoray baa loo wada baxay labadaa ciidan oo kii haloya ka soo baxay oo rag badan oo culimiin la socdeen eh, iyo kii ka soo baxay mataqaana maxay ahayd yani halkan maaragtay ka soo baxay saliid oo dagaal badan oo ka dhacay hadda aynan ka gaarsiin karin baa isugu tegay meesha hada laas qoray مهم.
laas qoray anagu qoladii saddexaad soo gashaan marka waa ka anaga markaa nin ka yimi suuriya ka yimi cali muuse ayaa naloo soo dhiibay ciidanka oo layidhi kaxe ciidamada annagoo mataqaanaa ilaa dhowr iyo toban baabuur waxaan kasoo baxnay waa garta wuu- burcan kasoo baxnay adigu waa ku jirtaa waa ku jira Eh, markaan guuray waxaan degnay meel la yidhahdo kalda rable مهم.
oo elaf inu dhow مهم.
ayaan degnay Mhm.
markaa meel iska bacaada ayaa ciidankii la dejiyey مهم.
marka waxay noqotay ciidankii inaan dejinno oo hagaajinno oo ciidanka gacanta aan ku qabanno مهم.
ciidanka marka qaabka dagaalka u degi lahaay baan baan dejinnay Eh, marka jaamacada wuxuu ka mid yahay saraakiisha wadata ciidanka hoose waa taliya ta- taliya wuxuu ahaa taliya fasiila مهم.
rag badan nin maxamuud la yidhahdo baa isna ka mid ahaa eh, baa ku jiray rag badan oo dee aad u fiican saxwada waaga dad hadda waxbarada may ahayn wada culimo ahayn mogta khilaafkii ahaa mataqaanaa eh, qabyaaladda مهم.
iyo khilaafkii ahaa inaan inaan kala inaan maarata maxay ahayd een, inaan laabanno مهم.
oo aanan tegin Eh, mucdamkii shuurada مهم.
guud ee xarakaduna xaggee fadhidaa ee burburka soo waday jabuuti bay fadhisaa مهم.
jabuutina yaa degan siyaayadda sooma degan مهم.
sooma degana mataqaanaa soomaha meesha keliya lagala kulmi karo مهم.
raggii shaqaynayna ay ku jiraan مهم.
labada qodob ee la soo gaadhay ee yaa ugu- marka jabuuti jooga macali Jabuuti.
warsame cali warsamaa jooga waxaa jooga mataqaana aad ka garanaysaa sheekh xasan takar wuxuu yiri waan joogay مهم.
waxaa jooga ninka la yidhaahdo mataqaana maxay ahayd eh, cabdiwaaxid xaashi مهم.
cabdiwaaxid xaashi mataqaana ninka hadda manhal haysta مهم.
waana ragga mataqaana maarata culimmada ay yidhaahdaan ninka jaamac kaaga warramaya kulaha waxa weeye eh, cajiridiis hadda markuu jaamac jaamac doobiya lahaa waa nin siyaasiya oo si gaara مهم.
ruuxi siyaasiya weeye oo da- hoosta kaga jira مهم.
ha waxa weeye waa dadka meesha ku jira weeyaan nin baa wuxuu yidhi mataqaana intuu nin arkay wadaada oo u yaqaano waa مهم.
ictisaamkiya مهم.
ayuu nin kale wuxuu ku yidhi nin raggu ma- maan moodaynin laba khamiis bay sitaan laba khamiis ayay sit- khamiis wuu cad yahay waa khamiiskaa inoo muuqda buu yidhi khamiisna waa madow iyo xagga hoose ku jiraa buu yidhi. marka rag- dadka laba kaara hadduu qofku noqdo laba khamiis buu noqonaya Aad cabdi yahay.
cabdi aan cabdiwaaxid waa ninka tawiiliyey burburinta mataqaana ciidanka waana ninka mataqaana maxay ahayd- haddana malhab buu haystaa مهم.
cabdiwaaxid waa nin baaciisu fog yahay مهم.
nin walba nin walba shaqadu hayo isagaa isug مهم.
anuu hadda hadda ka warrama nin Mhm.
walba isna wuu isug yahay wuxuu wuxuu yahay wuu isug yahay iyo wuxuu ka shaqeeyay si uu soo shaqeynay واي.
marka cabdi een, cabdulwaaxid baa hawshaa tabanay marka markii halka ay joogeen go-aanka ay gaarayeen anaga waxaan maraynay kaldhan rable waa garta waxaa kaloo diyaar ahaa ciidanka ku diyaar ahaa laasacaanood ciidankii mataqaanaa wax yaro xamar ka yimi iyo raggii reer mataqaanaa sool iyo dhulkaa joogay labadaa ciidan oo mataqaanaa aan u malaynayo inay mataqaanaa hadday u yaraadaan konton baabuur wateen مهم.
marka la isku daro oo teknika iyo mata waxba ku jireen wata ayaa la isku daro oo nin kale caliimase loo dhiibay halkaas waxaan u tallaabnay xagga baran u tallaabnay baran markaan u tallaabaynay roob baa nugu da'ay oo ilaahay nugu baajiyey meel bahoola ah bahosha idinka waxaa u taqaanaa tooga laakiin xagga tooga iyo bahosha way kala duwan yihin waa dhul weyn oo waxaad ku garan kartaa baraaba maarata marka laga soo baxaya dhul meeshaasoo hoo dildilacsan sooma adag kuwaasaa bohola la yidhahda marka boholahaasaa mataqaana dusheed aan degnay waagu markuu baryeyna nin baa nawadey dalyaqaana wuxuu yidhi niman yahow baran ma marayno gudaheeda waxaan maraynaa bannaanka midgidka maray marka halkaas intaan laynooga horreyn halkaasaa waddadu soo gelisaay halka aan gallo marka gaadiidkoo dhan gudahaan gelinay ciidankiina afarta jiho kuwa ka dambeeya kuwa midiga kuwa bidaxa iyo kuwa horaa teknikada iyo baabuurta gudaha ku jira saasa waxaan ku gaarnay meel dooxa ah aan ku gallay dooxada markaan gelayna ciidan baa ku jiray xasan daahir soo diro saddex boqol nin ahaa waa isfahanay waxaa kaloo nala socda markaas sheekh aadan garweyne sheekhii ku shahiidi jiray gado mujaahidka ahaa ee kenya ka yimi baa nala socda waa badannahay dad aad u badan baa nahay marka halkaasaa marka aanu marka ciidankiisku aanu ka gallay halkaasaa marka ciidankii markii gallay waxaa la isugu tegey mataqaana annaga marka ciidan baa baa nagala kacday miina nagala kacday oo mataqaana baabuur baa nagala kacday ilaa toddoba meelahaasa ku shahiiday dhallinyaradii ah kuwaasaa la yidhi kaxe oo qaad waxaan waxaan tagnay meesha la yidhaahdo waxaan marray laba buurood baa ciidanku ka deganaa buurna waxaan odhan jiray geed la rifay buurna waxaa geeldoora geeldoora marka anagu marray xabaashu waa meel hadda raggu ay degan yihiin baan ka tallaabnay laasqorna saa ku tagay laasqor markii la isugu tegey halkaasaa burburku kasoo bilaabmaya marka marka ciidankii waxaa la go'aansaday waa la shiray shuuro ilaa konton nin ku dhow baa lagu shiray waxaa lagu shiray aan dagaalano oo dagaalkii u dambeeyey cabdilaahi yuusuf uu ku jabay oo mataqaana maarata aad baa lagu jabiyey wuuna baaba'ay dagaal dambe ma soo qaaday dhulkii aan qabano shareecadiina aan ogno iyo maya aan shuuradii ka warsugno shuuradii aan ka warsugno iyo dacmi aan helo waxoogaa dacmiga inugu yara aan wax helo marka xarakadu xarakadu waxyaabaha burburin waxaa ka mid ahaa waxaa la odhan jiray xaraka kasta oo rabta in adduunka wax ka qabato ma taagnaan karto haddaanay qaacido gudaha ah oo ay ku kalsoon tahay haysanin iyo dacmi khaariji ah saasaan halka dhaadhici jiray qaacido waad garanaysaa waa dadka ay xarakadu ku fadhiday ee gudaha ah oo acdaadeedu ka mid yihiin oo shacabkeedu ka mid yihiin iyo mataqaanaa hanti mataqaanaa ay ka helayaan dibadda dibadda ay helayaan saa marka la yidhaahdo afkaartaada waxay ku xidhmaysaa mar walba dibadda dibadda inaad mataqaanaa aad wax ka sugto bay ku xidhmaysaa marka xarakadu diyadaa dhaqaalina gacanta ku hayso inoo maqane aan sugnaa la odhan jiray waana shirayaane go-aanka ka soo baxaan sugna halkaa marka ilaahay wuxuuna siiyey waxaa soo usaama ayaa wuxuu soo diray dooni sheekh usaama sheekh usaama raximahullah ayaa waxsoo diray dooni marka habeen habeenkaa dooni intaan iman baan waxaan ku riyooday dooni noo timi oo laba nin ay saaran yihiin oo alaab badan wata waa garta xaggee joogtaa markaas marka waxaan sugnay alaas qore waa garta marka marka aan universitadan ku riyooday maxaa marka marka maa fasirin anna wax yar waa fasiri jiran marka waxba maa fasirin adiga riyada wax yaran badnayn baan iska taataaban jiray marka maanaa fasirin laakiinse gudihii markaan soo gallay bahasha waxaa noo soo xidhatay dooni doonaa noo soo xidhatay dooni markaa soo xidhatay ilaahay wuxuu naga siiyey mataqaanaa dee sheekhu wuxuu noo soo saaray mataqaana lowska iyo mataqaana alaab qalab iyo wax kasta waa noo soo saaray suudaan bay ka timi laba nin bay wadaa oo mataqaana ninkiiba kun nin u dhigmo haddaan ka badnaynba bay wadaa nin waxaa la yidhahdaa abu cabdiraxmaan baa xagga hadda looga yaqaan waqooyiga nina waxaa la odhan jiray cumar taaj nin horaa nala joogay oo la yidhaahdo mataqaana cabdisalaam raaxil baa nala joogay saddexdaas nin oo mataqaana raggii ka mid ahaa muhaajiriinta marka ciidankii waxaa loo ceshay icaadatu nasri baa lagu sameeyey dagaalkiisi iyo hawshiisi iyo tababarkiisi waxaa la siiyey tababar aan cid la siiyey marka aanay jirin baa la siiyey tandiim fiicanna waa laga dhisay ismaqalkiisiina wuu soo noqday innagoo saa ugu jira oo ayaa shuuradaasi markaa shirtay markay shirtayna waxaa la yidhi mataqaana odayaashan ka warsugna xasan daahir baa noqday odayaashaas saas aanu mataqaana aan aan ku sugin markaas xasan daahira idinla jooga xasan daahir baa jooga gudaha ku jira odayno ah go-aankii xasan wuxuu yidhi mataqaana aan sugno wixii soo baxa waxaa soo baxday in la yidhi ciidanka mataqaana waa la kala dirayaa waa soo baxday waa garta markay soo baxday ciidanka hala kala diro kontankeyganin waan diidnay meesha jooga iyo intii ra'iisadii ra'iisadii mataqan fasiilooyinkii hoose iyo mataqana maaragtay sariyooyinkii ma jirtay dhinac lama kala diraay jihaad baan usoo baxnay ilaahay kelimadiis koran aan u qaadan kusoo baxnay manhajkuna saas waa aan ku balansanen iclaan kelimad illaah waa garta kelimad ilahay kor noqoto soomaaha raalli ahaanta ilahay raadsano waxaan ku helayna waa jihaad ilahay raalli ahaantiis nafta aan u horro waxaan rabnay shareeca inay koonka ka soo baxdo oo shareecadii mataqana madadaan shareeca lahayn baan uga tegayna waxaa nala soo diray cabdi eh, raggii hawsha waday baa nala soo diray waxaa kaloo la diray tamhiidkii dadkii tamhiidka samayn lahaa eh, cabdilaahi yuusuf iyo ina abshir hamaan iyo raggii u tegi lahaa guddi baa la diray waxaad ka waraysan kartaan xa- sheekh xasan tagir waa ugu dhow cidda hadda ay helaysaan guddiga la diray uu ku jiray halkaa loo diray gudaha loo diray iyo guddi sirri oo ahaa inay ilaa ay bahasha tagaan boosaaso dadka ay hawsha madaxda la soo kulmaan kadibna ay soo warceliyaan jabuuti ku soo laabtaan ama laascaanood la isugu yimaado ayay ahayd mogta inta yadii kale ee gudaha ku jiray eh, way nagu adkaatay waxaa naga mid ahaa dee cabdinaasir aad garanaysa cabdinaasir sooma odhanin ilaah waxaan ugu dhowaanay inaan burbursho waad waad ka maqashay soomaha waad ka ka dhegaysatay Eh, cabdinaasir hal maalin kamaanaan maqal mataqaana maxay ahayd dee had- erey burburina marka halkaa aan wada joogna maalintii ee dambe ee burbur ku dhici doona Ca- cabdilwaaxid yimi Eh, anaa la- lay diray iyo rag kaletaan lay diray Anu waxaan ka baxay mataqaana laasqore baan ka baxay waxaan ka wareegay dhulka isaaqa annagoo mataqaana dhowr iyo toban nina iyo kuwa qaar fasax baa nalagu da- baa nalagu diray sheekh cali warsi aan soo kaxeeyo baa lay diray iyo dhaawaca wixii dhaawacii yaalla inaan gudbino marka sheecali warsa maxaa kuu jooga oo burcu jooga marka iyo wixii dhaawac noo yaalla inaan Mm.
gudbino oo ree- ree abtigayba waxay ku beegan yihiin meesha dhaawaca la soo marin doono oo mataqaana maaragtay xiis inaan Mm.
sii tagno oo halka aan wax ka abaabulno ama maydh si aan mataqaana dadka dhibaato loo gaarsiin sheekh cali warsamaan markaa burca ka qaadnay Eh, laasqori ciidanka wuu noo dhismay mutafajaraadkina wuu noo saxmay Eh, mataqaana maxay ahayd biyami anigu aan qaaday laftooda waa la tijaabiyey oo maraakiib ciidan oo soo dhowaatay iyo waa lagu garaacay Eh, warshadda mataqaana malayga ama kalluunka samaysay laasqori ayaan haysanay moogtay hoosteeda waxaan ka helay andargaroonno ay ka buuxaan mataqaana bahashii toornooyin markaan keenay meesha la yidhaahdo eh, hadaaftiimo iyo bahasha maxay ahayd iyo iyo xingelyo dhexdooda aan marayno ah, halkaasaa ciidanka la dejiyey halkaasaa sheekh cali ugu yimi oo aan kaxayn Eh, waa meesha cabdilaahi raabi uu ka sheekeynayo magarata cabdilaahi raabi uu joogay sheekh imaan marka waan ala socdaa anaa soo qaadaysa meeshuu jooga Eh, halkaasaa marka ciidanka kala dirkiisii ay ka bilaabmaysaa horta markii la yidhi ciidanku wuu baxaya iyo halkaa la yimi waxaana lagu qabsaday nin la yidhaahdo mataqaana maxay ahayd eh, eh, cali celaayo oo hadda inuu dahabshili waxba shaqo imanay- umalaynaya iyo mid, mid inuu ogaas ahaayo mataqaana maxay ahayd eh, suldaanku suldaankii meeshaas beeshaas uu dhalay cabdisalaam la dhihi jiray aan umalaynaya ba waxay yidhahdeen niman yahow eh, qabiil baa iskale waxan alaabtana soo qaadateen cid gudbaysaa ma jirto ilaa aad bixisaan muddaa lagu muransanaa adigu alaabtii waa dejinay alaabtii maaragtay waa garta warsingeelaan faraa uga qaadnay labadaas nin baa nagu dhigay cabdisalaamkaasi waxaa nagu dhigay iyo iyo nimankii kaleto ninkaa kaleto cali celaay haddii inay jeedadii ku biireen baan u malaynaya waa garta alaabtii halkaasaan dhignay baabuurti waa laga dejiyey baabuurti markii laga dejiyey ciidankii waa la kala qaybshay ciidankii markii la kala qaybiyey waxaa loo qaybshay wixii aadaya haloye oo teknikada iyo mataan hubka intiisa badan iyo gaadiidka intiisa badan qaadanaya wixii qori gacmeed oo isku difaaca qaadanaya oo aadaya meesha laga boosaaso aadaya baa la isku- iyo wixii waqooyi ku laabanaya oo iyaga la faramarinaya waxba aan la siinin qori aan qaadanin muddo markay socotay ciidamadii mataqaanaa halooyay waxa loo dhiibay ee kii halka loo dhiibay ee ee la yidhi ninka halooya raaci karaan ha raaca ayaan mataqaanaa maaragtay kule marka halkaas aan ugu xooga Mm.
aan rab- rashwad ka dhigay marka sideed baabuur baan u malaynaya xabad beebeeya laba teknika ah booyad mataqaana t m baabuur kale oo t m aan u malayn oo ahaa baabuurkii towtowle ahaa ee mataqaana maaragtay ahaa ee muxuu ahaa ge- aan- aan- aan biijiga ahaa ee, baabuur mataqaana saraakiisha aan ku qaato ee, iyo boqol iyo konton laba boqol oo qori wax ku dhow oo mataqaana maaragtay ciidanka fudud u qaadanaya iyo rasaasta iyadii iyo saad wixii aanu qaadan karin baan qaadan waxaan jahaysanaynaa ee, waqooyi laascaanood iyo raggiina waa diyaar garoobeen iyaguna cabdinaasirka aan ku sheegay isna wuu la socda salaadii subax markaan tukanay ayaa maca salaamiisku u dhacaya marka salaadii subax markaan tukanay nin baa kacay marka sheekha oo la yidhaahdo sheekh mustafa sheekh mustafa waa nin nin sekada ka ahaa jubada jubada ka ahaa sekada oday ka ahaa xaye ku shee- ku shahiiday oo inaad garanaysaa marayna sheekh mustafa markaa waaga wuxuu aad uga akhriyi jiray mataqaana alwalaa walbaraag markuu hadlay sheekh cali baa markaa ka daba qaydiy intaan isagoo hadal ku jira shacla warsame sheekh cali warsamaha wuxuu yihi wallaahi waa iyadii waa iyadii waa lafteedii waan biyo isa soo marin waar waa khawaarijtii waa takfiirkii buu ku celeshay wadaadka wadaadka sheekh mustafa un ujeeda mustafa usheeda iyo cidda ku raacsan fikradda uu ka hadlay waa garta marka waa fadhina waa yaabnay waxaa khawaarijtan maarata raggeygan hadda ciidanka waa ka soo baxay maarata ay niyaddu jabsan tahay haddana makhawaarish baa lagu sii shaabadaynaya marka waxaa kacay sheekh xasan tahir mi waxaa kacay cali muuse cali muuse aa kafirinayo anaa kasoo baxay takfiir waad ogtahay anaa kasoo baxay takfiir nimankan takfiir maaha budha waad niyad jabiseen ciidanka waad kala daadiseen mataqaanaa qalbiga ha ka dilin takfiir maaha waa ognahay inaan takfiir ahay fara ka qaad shaclo waxaa kacay xasan tahir waa ogtahay inaan takfiir kasoo baxay buyidhi wallaahi inaan ahayn buyidhi takfiir maaha fikir takfiirna ma haystaan asalkii diintii ka hadlaya iyo caqiidadii manhajkii ahluislaamka hanaysan ka hadlaya nimanka faraha laga qaba dad badan baa hadlay waa garta cabdulaahi raabi laftiisa waa u malaynaya inuu hadlay aad buu qaylinayo maxaa lahaa inta ciidanka la kala dirayo maana la raaciyo xagga ay raacaan taas waay waa qaylinaya meeshuu ka qaylqaylina waa garta aad buu qaylinaya marka yaa badnaa marka dadkii diidanaa in la kala diro xarakada dee kulli waa la diidanay maxaa la sameynaa yaa afraadda marka arrinkaas wadatay yaa yaa laga xusi karaa waa shuuradii afraadda wadida shacali warsamaa ka mid ahaa waa garta waxaa ka mid ahaa cabdulwaaxid baa ka mid ahaa waa garta shuuradii soo shirtay oo dhan baa ka mid ahay Nimankii Marka Djibouti annaga- kusoo shiray.
kusoo shiray marka Mhm.
aqlabiyada saaxiiqa soo kuma odhan waa go-aan xarako oo la- wax lagu qaato soo kuma lihin waa tahay dee yaa yaa yaa- ninka nin nin kasta oo maanta ra'yi keena haddaanu in gaar u istaagaya go aya ahayn wuu ku khasban yahay waxaa kaloo meesha taalla oo iyadana ku haysta eh, beecadii mataa cala samcati wadaaca soo kumaad gelin Ya. Eh, iyadana gacantaad dhiibtay kitaabkii sunnihii lagama tegin baa laleeyahay waa bedelay hawshaan bedelanayna been hawlaan tegayna khamiisyada madmadow ee hees lagu watay iyo mataqaanaa sida ayada ku jirta meesha iyo waxa go-aanka lagu soo gaaray iyo waa ma sidaas ma ogid kuwaas Mm, mm.
waxaa kale ma ogid oo markaad ogaato markaas waxba marka samayn sheekhana markaad fiirisay Ah.
maadaama xilligaasna aad goobjoog ahayd Ah.
soo lama dhihi karo waxay ahayd mu'aamarad oo xataa dowlado shisheeyo gaala ay soo abaabuleen amrad weyn bay ahayd Mhm.
amrada soo dirtay bay ahayd cabdullahi yusuf in loo tago oo gudaha loogu tago oo aan- sheekhaan kuu sheegay ragga lamid lasoo diray Mhm.
bay ahayd amradu laba go-aan keliya ba soo gaadhay asalkeedaba Mhm.
laba go-aan keliya baa Mhm.
meesha lagu soo gaadhay Mhm.
go-aanka koowaad wuxuu ahaa go-aanka ciidanka la dirkiisa Mhm.
go-aanka labaadna waa cii- waa tamhiida si loogu loogu- loogu noqon lahaa maraykanka soo gelaya meesha maraykanku mise soo galay Mhm.
Eh, maxaa loo jeedaa unusom magaca loo baxshay muxuu Unisom.
unusom mise soo gashay tamhiid bay u ahayn go-aanka labaaday qaateenna taasi ahayd Mhm.
go-aankii labaadna xamar gudaheeda ku fusheen oo ay Mhm.
shir ku qabteen waa tahay oo inaan da- ciidan dambe iyo qori dambe la arag waa tahay waxaa ka mid ahayd waxyaabahan lagu samayn jiray horta ciidanka waa r- raggii la dagaalamay eh, dee waad garanaysaa sheekh cumar baa ugu horreeyey sheekh cumar nin mutawadica u ahaa sheekh cumar waa Sheekh kuwa cumar- eh, sheekh cumar dheere abu jabal abu jabal abu jabal anaga Masha jihaadka iyagan iyo wax inaan sii jirro iyo inaan sii noolaano isagaa nagu dhashay Mhm.
inaan sii jirro qolkaas marka meesha tagto waxay qaban karto oo ay dacwad ku gaari karto inta jihaadan ka gaarayno Mhm.
ayuu mata alaamir macruufka waa ku soo wadeed se Waa ku arki- bilaabmeen waay.
waad weyn doontaa cumar cumar buu ninka nagu dhashay waa laakiin iyagu maxay nooga fiicnaayeen hadda eeg waqooyiga qabaa'il kooban baa jooga dhinaca waxaa ka jooga warsangeli yaa ku soo xiga dhulbahante waxaa ku soo xigay isaaq oo dhowr qaybood leh Mhm.
waxaa ku xigay ciise Mhm.
waxaa ku xigay gudubiirsi lix miyay ka- ka- ka badanayaan may magaalada aan joogno imise imise qabiil baa degan hadda labaatan ama soddon qabiil baa degan Mhm.
haddii lix nin lixdaa nin nin ka mid uu uu- uu wax dilo Mhm.
markiiba yaa la garanaya qofkii soo lama garanaya Mhm.
marka waxaan ku waaga wuxuu yidhi ma- meeshiina waa kooban tahay dadkiinuna way yaryihiin Mhm.
sidaa dadka darteed idinku- idinku mataqana ikhtiyaal iyo hawsha ha gelina Mhm.
Waa- qaabo ka- kala usoo shaqayn kartaan kusoo kaca Mhm.
waynu soo eeganaynaa waa wada xidhiirana saasaan ku shaqaynaa waaya marka marka ciidankii halkaa haddaha waa la wada hadlay Ha.
ee, nin walba waa hadlay Ha.
adigu sideed gaari iyo ciidamaad la baxday maxaa tallaabaa qaadan marka?
tallaabadii aan qaadnay waxa weye anagu waa baxnay marka marka ciidankii waa la kala diray adoo xanaaqsan nin kasta isagoo xanaaqsan buu baxay laakiin dad- dadkii qaar baa waashay ninkii ciidanka noo qaabilsan hadda magaciisa iga maqan yahay Mhm.
wuu waa ilaa in cigaal uu qabsanayay dhulka Mhm.
oo sideetan sagaashan afartii ku beegan ama meelaha ku beegnay Mhm.
Eh, wuu wuu waalaa Uma- oo xitaa- arrintaa darteed u xitaa in cigaal u tegey oo la fadhiistay oo Mm.
isagoo buuqay oo qayli u tegey markaasuu markaasaa loo sii daayay oo iisoo daayay markaasuu u tegey oo la fadhiistay markaasuu cabaar kusoo qashay oo kasoo hadlay magaciisa hadda iga maqan waaya Qad- dad badan way am- way way qayleen anu markaa eh, dadkii waashin kuma jirin ka odhan laakiinse markaan laabanay ciidankaan kaxaynay ee anagu anugu tagnay magaaladan joogni tagnay oo Xageed meeshii tagteen?
waxaan tagnay burco waxaan tagnay meeshii mataqana ciidanku noo degaalan jiray loohan jiray faraskabood aan degnay markaasaa mataqaana maarata hasiimada anugu bilaabantay waxaa la qoryahan wadan oo dhan ragga waa ka dhaqaaqeen meesha xerada looga tegay sabab Eh, dee xagee joogeen soo ma ciidanka markaa intii yareedoo adiga aa soo Ah, intaan kaxaysa soo kaxaysanay, aa ha.
qoryi haddana ka sii Waa qoryihi kasii tagtay marka qoryi markay ka tageen eh, in yaroo reer miyaho markaa iga dambeysay oo laba tobaniyo ah ayaa ku hadhay meesha Eh, waxaa kaloo ku hadhay raggeeyo odayaasha ka ahaa shaqada baa ku hadhay amiirkan hadda jooga ee meesha jooga dee waa ninkii jihaadka naga bilaabay laakiinse isagu ilaa saaxadii iyo wax wax ka socdeen ma gaadhin Eh, wuxuuna ku khasbay go-aankii la qaatay inuu qaato aqlabiyadii baa baa xukumaysa Mm.
maxamed eh, ibraahim allahu naxariista halkaa markaan tagnay waxaan go'aansanay hubkii inaan ilaashano haddaba qaabkii loo ilaalin lahaa eh, muxuu noqon doonaa annagoo tii ku jira oo markaa laga shiraayo xeraddiina ay weli aasaasantaho aanay dhicin ayaa dowladdii ina cigaal meesha kusoo boorama kasoo dhalatay oo lasoo doortay markii lasoo doortay eh, fikrad baa timi ilarg baa shaqaynaya shaadhmadoo baa shaqaynaya mogtay waxaa fikrad baa odhanaysa waxa weeye eh, intaan laynooga horeynin maamul ka dhashay inagoo aan qabano boolisyada iyo raggeenan hadda intaan soo ceshano magaalada kala soo baxno aan isku habaysano saraakiishoodii dib u habayno aan mataqaanaa maarata isteeshimada ilaa hargeysa meel baan ka qayb galna Hubka- hubkana hubkana aan geyno qolo kalena england bay ka timi oo waxay rabtaa mataqaana meesha u dambeysay ciidankaasi ku baaba'ay iyo mataqaana inay soo ogaato nin la yidhahdo cali mawliid ayaa soconaya isagana meesha yimi warkaa raba maalin maalmaha ka mid marka anuu xeradan isaga maqnaa ma ogin waxaa lagu shiray masaajidkii shaacali uu joogay guri shaacali uu leeyahay u dhowaa baa la fadhiya marka waxaa fadhiya shaacali warsame waxaa fadhiya nin la yidhahdo mataqaana maarata maxay ahayd ciise maxamed faarax waxaa fadhiya mataqaana iimaan waxaa fadhiya mataqaana maarata maxamed ibraahim kan kuu sheegayey waxaa fadhiya mataqaana shaacali laftiisa waxaa fadhiya ninkan cali cali buriid intaa waa ka xasuustaa anigoo maqrib soo tukaday ayaa nin hadda mataqaanaa ridoobay oo galay qoladan mataqaanaa maaa ku jira eh, ridada mataqaana somaliland barakacyaasha ninka qaabilsan xinif la yidhahdo.
Xinif.
xinif oo alitixaad u ahaa itixaadkii aan isku hayaa Waa- weliba xaafidul quraan buu ah waa gar kutubtiisa ana ka iibsaday qayb ka mid markuu iibinayo is- uu meesha galay waa garta ninkaasaa markaa wuxuu igu yaa xagaad ku maqnayd waata halka lagu shiraya iyadoon cidi amri baan galay anoo shirki markaa galay waa garta markaan galay marka waxaa laga hashirayaa nimankani waa khawaarij waa safaakiin waa dhegacabyo inay inay noolaadaan iyo inay wax dilaan wax u fudud inay wax dilaan eh, mataqaana dacwad lama qabsanayaan saa darteed mataqaana maxay ahayd yani hubkaa aan qaadno aan ku- aan ku wareejina ninka la yidhahdo bahalkii muxuu ahaayey dhinac gaal aan maanta abaalka ka helo kadibna aan halkaa rageena wixii raaci kara aan raacino iyo maya ee nimayo haloya inoo dhowe waataa ciidanka sii socda hadeerto maraayo yeelo maraaye ciidanka yeelo aan ku daro halkaa maraayo etoobiya ha galaan nimankaasi jihaad bay hayeen- bay rabaan ha jihaadaan ha nastaan halkaa haynoo joogaan maalinta waxay nagu dhacaan haynoo soo laabtaan maya ee iyo aynu aasno hubka aan aasno waa garta marka cali mawliid cirbaha cirbuhu ku taagan yahay iyo Mhm.
jilbahan ugu ku haya diyaaraddu beri beritaan baan ku qoraa go-aan sax aan raba aan qaado go-aanka yuu u geenaya wuxuu u geenaya wuxuu isagu wuxuu leeyahay qaacidadii dadkii joogay xagga eh, itixaadka ahaa ee joogay baan gaarsiinaya laakiin waa laga yaabaa inuu haddii doonto dowladda ingiriisku ay war ka sugayso marka waxa weeye go-aanka dhiiba isku- wa- wax isku go-aansada marka waxaan idhi anigu warkan hadda aad soo wadaan maan ogeyn baan ku idhi maxamuud guleed markaa ku jiray waa ka ka ilaalin maxamuud guleed sheekh maxamuud guleed waxaan ku idhi niman go-aankan aad gaaraysaan iyo hawsha ka warramaysaan xeradii baan ka warta maan ogeyn imid inaan yeedhin shuuradan waa ka mid ah waxaan si idiin sheegayaa shu- xeradii waxaan ku idhi oo baan soo geshay ood ood garanaysa miyana kusoo kusoo meygaaray hal af bay leedahay furaheedan aan ahay waa garta Eh, hub dambe oo halkaa laga saaraya ma jirto markaa ma jirtaan kuwi nimaya meeshaas aad yeesha waxa idinku aad leedihiin ka tashada waxa idin aan laha ka tashanaa kuwi ciddii ilaahay jihaadka usoo reebo eh, lasoo baabaashay baa qaadanaysa waa la qayliyey waa safaak waa safaak waa safaak waa qayliyey.
adiga ku leeyihin saas Ha, qaar baa qaynaya waa safaak qaar waxay warmaha u kaadinaya dadkaa ka u cadhooda ninkaa ka cadhaysinin waxbay qaar leeyihin waa garta sidii aan isu haysanin adigu waa kala tagnay waa iska garta baxnay waa garta markaan baxay halkaas aan waxay iga bilaabtay mushkiladii mataqaanaa je- dagaalka iyo hawshii u dhigay marka waan aamusay
التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا waa tahay dhegaystayaal intaas ayaan ku hakinaynaa xalqadii koowaad kulanka aanu la qaadanay sheekh suldaan moxamed aale moxamed oo marti inoogu ahaa barnaamijkeenna andulus bodkasti sidoo kale toddobaadyada soo socda waxaan idiin soo gudbin doonaa xalaqaad kale oo shiiqa aanu ku waraysannay barnaamijkeenna barnaamijkii andulus bodkasti ee maantana waa naga intaa intaa mid lamida barnaamij caynkan oo kale aan ku kulmi doono insha allahu tacaala waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة وألبسنا ثياب الخزي فأيقنا مدى النقمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة وألبسنا ثياب الخزي فأيقنا مدى النقمة فيا أبناء أمتنا أعيدوا لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا